bsmi illaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu kitaabkii waxaan soo haynay risaalat fi usuuli اlfiqhi lilimaam alxasan bni shihaab alcukburiyi raximah اllahu tacaala meelihii ugu dambeeyey ayaan maraynaa marka musanifku waxa uu leeyahay washaraa'iط اlijtihaadi an yakuuna xaafida likitaabi اllahi tacaalى wa sharaa'iطu اlijtihaadi ijtihaadka shuruudihiisa an yakuuna qofkiisu waa inuu ahaado xaafidan mid xaafid ahoo xifdisan likitaabillaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa wa sunnati nabiyihi sala allahu calayh ali wasalam iyo nebigiisa sunnadiisa filmawaadici inuu ka xifdisan yahay meelihii allatii meelaha oo bihaa dukira alaxkaamu axkaamta lagu sheegay iyada filxalaali filxalaali xalaasha dhexdeeda lagu xusay walxaraami xaaraanta dhexdeeda duuna maa cadaahu wixii kasoo haray ka soke wixii kasoo haray may yacnii shardigan koowaad waxaa weeyaan waa inuu kitaabka iyo sunnada xifdisan yahay intee in la-eg baa laga rabaa inuu ka xifdisan yahay kitaabka iyo sunnada intii axkaamta khusayso axkaamta xalaasha iyo xaaraanta inta khusayso waa inuu ka xafidsan yahay qur-aanka iyo sunnada macnaheedu aayadaha axkaamta iyo axaadiidta axkaamta inuu korka ka haayo xifdigan laftirkiisu can dahri lqalbi inuu ka hayo shardi maahane inuu istixdaarsan karo ayaa shardi a markuu rabo istixdaarka waxaa la yidhaahdaa wixii kor kama haysid laakiin mar allaale markaad kitaabkii soo qabato waa kasoo saari kartaa ayb aayadihii axkaamta iyo meelahay ku jiraan waa taqaanaa xadiid haddaad u baahata axkaamta ku saabsan isla markii intaad abu daawuudka soo qabato ayaad baabkii taqaanaaba yani maskaxdii erey erey uguma haysid laakiin waad istixdaarsan tahay oo inaad dib ka raaraadisid uma baahnid meeshii masdarka u ahayd markiiba waa soo qaban kartaa waad heli kartaa intaas waa ku filan tahay dhib ma laha ayb markuu leeyahay duuna maa cadaahuna aayadaha aan ku saabsanayn axkaamta iyo axaadiidta aan axkaamta ku saabsanayn isaga lagama rabo qasab kuma aha maxaa yeeley axkaam fiqigu axkaamuu ka hadlaa isaga ayb wa an yakuuna shardiga labaad waxaa weeyaan wa an yakuuna caarifan inuu yahay mid yaqaano biaxkaami lkhiaabi axkaamta khiaabka khiaabka waa hadalka alle iyo hadalka rasuulka ee adiga lagugula hadlay lagugula khiaabay axkaamteeda inaad wax ka garanaysid oo taqaanid xukunka takliifiga midka wadciga ah waajibka manduubka xaaraanta mubaaxa makruuha waxa waxay kale yihiin inaad taqaanid baa lagaa rabaa ayb wa an yakuuna inuu ahaado caarifan mid yaqaano oo garanaya biaxkaami alkhiaabi khiaabka axkaamtiisa axkaamta yani khiaabkeeda inuu khiaabka axkaamtiisa inuu yaqaano qur-aankii iyo sunnadii iyo ayb iyo wixii markaa alle rasuul ay ku hadleen ama amar ama nahyi ama xugun takliifi ama mid wadci inuu yaqaano qofkii ayb wamawaarid اlkalaami wa an yakuuna caarifan bimawaarid اlkalaami hadalka meelaha uu soo arooro waa inuu yaqaano hadalka mawaariddiisu hadalkan kuu yimid noocee waay waa inaad taqaanin min alxaqiiqati wاlmajaazi xaqiiqo iyo majaaz ah yani hadalkan xaqiiqo miya hadduu xaqiiqo yahay noocee waaye xaqiiqa sharciya miya lugawiya miya curfiya miya hadduu majaaz yahay majaaz calaaqadiisu mushaabaha ay keenaysa miya mase mid kale oo majaaz mursal baa la dhahayaa ama waa majaaz oo calaaqadiisu ay mushaabaha tahay oo isticaaro iyo baabkeeda inuu garanayo qofka ayb wama shtamala calayhi lkitaabu wa an yakuuna inuu yahay caarifan mid garanayo maa ay bimaa wixii ishtamala ou koobsaday calayhi shayga korkiisa alkitaabu ou koobsaday wasunnatu ay koobsatay oo min alaqsaami almutaqadimati ah wixii qur-aanka iyo sunnadu ay koobeen oo axkaamtii aan aqsaamtii aan soo marnay ahna waa inuu yaqaano waa maxay wuxuu kitaabku koobsaday kitaabku wuxuu leeyahay naasikh iyo mansuukh wax wax nasakhay iyo kuwa la nasakhay caam iyo khaas mudlaq iyo muqayad mujmal iyo mubayan waana soo wada marnay kulligood wayakuuna wa an yakuuna waa inuu ahaado caarifan mid garanayo yaqaano biduruqi naxwi naxwada duruqdeeda iyo walugati iyo luqada naxwadii iyo luqadiina inuu yaqaano luqadii marka sarfiga iyo adabka iyo balaaqada iyo ayaa soo gelayso balaaqadu aaday muhiim u tahay saddexdeeda fani cilmulbayaanka iyo macaaniga iyo badiica alfaada lagu qurqurxiyo inuu marka uu yaqaano ayb wayakuuna wa an yakuuna waa inuu ahaado caarifan mid garanayo biduruqi naxwi naxwada duruqdeeda iyo wallugati iyo luqada walijmaaci wa an yakuuna caarifan bilijmaaci ijmaaca inuu yaqaano ayb yani meelihii ay saxaabada ku ijmaaceen oo inan isku khilaafin oo hal qowl ay ka qabaan iyo walikhtilaafi meelahay saxaabadu isku khilkhilaafeen masaa-ishay isku khilaafeen inuu yaqaano haddii kale mas'alo saxaabadu ku ijmaaceen ayaa laga yaabaa isagu inuu wax kaleba iska tago iskaga tago waana khatar hadaanu garanaynin meeshii saxaabadu ay hal xugun ay ka qaateen hadduunan isagu aqoonin waxaa dhici karto inuu qaato meel saxaabadii xugun saareen dhammaantood isagu inuu dhinac maro oo uu khilaafo ayaa dhici karto marka si aanay taa u dhici waa inuu barto walikhtilaafina waxaa weeyaan meelihii saxaabada ikhtilaafaadkooda masalaay isku khilaafeen masal masaladay isku khilaafeen waa inaadan ka dhex bixin iyaga masalan masaladan waxay isugu khilaafeen laba laba laba qowl mid saddexaad ma banaana lama keeni karo labadaa qowl unbaa laga fiirinayaa meesha sawaabka uu u dhow yahay laakiin mid saddexaad hadaad bilaawdo khatar waay markaa fiiri ninka mujtahidkaa waxa laga rabo ee ama shuruud ama axkaam intay la egtaha fiirina ayb waalasli wa an yakuuna caarifan bilasli inuu yaqaano asalka wa cilati اlasli iyo asalka ciladiisa qiyaas marka la joogana waa inuu asal wixii ay yaqaano asalka ciladiisuna waa inuu garanayo u yaqaano ayb wاlfarci wa an yakuuna caarifan bilfarci farcigii inuu yaqaano almukhtalafi fiihi laysku khilaafayo faraca markaa laysku khilaafsan yahayna waa inuu garanayo liyandura si ou u eego filfarci faraca oo dhexdiisa oo ugu fiiriyo fayarudahu ou u celiyo markaa ila alasli asalkii ou u celiyo idaa wujida haddii la helo macnaahu ciladiisa fiihi haddii laga helo asalka dhexdiisa ayb waa inuu marka fariciina aada u fiiriyo wa ee uu ka fiiriya faracan cilada ku jirto iyo asalkaa cilada ku jirta ma is leeyihiin suu isu haleeshiiye wa an yakuuna waa inuu ahaado ninka mujtahidkaa cadlan cadaalad mid ku sifaysan cadaaladdu marka waxay tahay waa inuunan faasiq ahayn faasiq qofka hadduu faasiq yahay mujtahid ma noqon karu wadaa isagu saasuu leeyahay sheekhu nacam mualifka ayb laakiin sida loo badan yahay waxay tahay cadaaladda waxaa loo shardiyaa fadwada ayb fadwada oo iyadu markaas ah wax uun khabar alle rasuul xaggooda laga sheegayo ayb amaa middan shardi maaha ijtihaadku isagu shardi uma aha maadaama uusan ahayn hadal la soo xiganaya maaha ijtihaadku laakiin fadwadu xag alle xagga rasuulka laga soo xiganaya marka qofka soo xiganayo waa in la hubiyo inuu faasiq ounan ahayn oo nin run badan uu yahay wahaakada ayb marka waan yakuuna cadlan kuma jirto ijtihaadka sida sida xooga badan fahaadihi tani sifatu lmujtahidi mujtahidka sifadiisa iyo tilmaantiisii weeyaan mujtahidka marka laba u qeybsamo mujtahid mulaqa iyo mujtahid muqayada mujtahidka mulaqa waxaa la yihaha ninka qur-aanka iyo sunnada isaga intuu ku tasarufo axkaamta kasoo bixin karo biduuni ayi madhab meel ku tiirsada aanay jirin markaas ayb amaa mujtahid mulaqa kaa la yihaha imaamu shaafici oo kale iyo aimadii siday ahaayeen oo kale mujtahid mulaqu ahaa isagaa intuu nusuusta fiiriyey imaamu shaafici ayuu axkaamta kasoo bixin jiray ayb dhinaca kale iyaduna waxaa jiro mujtahid muqayad midaan darajadaa gaarin laakiin waa muqayad oo muqayad bimadhab madhabuu muqayad ku yahay oo waxaa laga yaabaa marka ninkan waa faqiih laakiin wuxuu faqiih ku yahay madhabka shaaficiga dhexdiisa oo masaladii shaafici uusan ka hadlin ee soo cusboonaato usuushii shaafici ayuu ku takhriijin karaa isagoo cuskanayo usuushaa marka mujtahid madhabana waa jiraa marka muyani mujtahid muqayad yaa kaa la yidhaahdaa ijtihaadku tajazu-na waa galaayo waa kala qayb qaybsamaa waxaa dhici karta nin maalan faraa-idku inuu mujtahid ku yahay dhaxalka nikaaxa iyo dalaaqa marka la joogana uusan mujtahid ahayn tajazu-a ibnu salaax iyo imaamu nawowi waxay leeyihiin ijtihaadkan alijtihaadu yaqbalu tajazu ijtihaadku marka waa kala qayb qayb waa takasus takhasus waa noqon karaa ayb qasab maa ninka mujtahidka inuu yani wax walbaa uu ka haayo yani axkaamta min dahaaro laga bilaabo ilaa cidqi inuu wada yaqaano isku si u yaqaan qasab ma aha baabulcibaadaadu wuxuu ku noqon karaa mujtahid baababka kalena waa looga waa looga fiicnaan karaa wtaqliidu ijtihaadkii markuu ka baxay taqliid buu galay saddex darajo waa darajat lijtihaad waa taan sheegnay darajat litibaac darajat taqliid itibaacu waxaa weeyaan ninka daalibu cilmiga isagu fahmi kara adilada culummada marku ka maqlo isaga keligii xugun ma keeni karo cilmi umale inuu xugun la imaado keeno oo ahalka ahal uma ahan laakiin marka mujtahidku uu soo dhiraan dhiriyo waa la fahmi karaa oo ninkii mujtahidka markuu yidhaha xukunkan sidaan baa asalkiisu ahaa ciladiisu saanay ahayd qur-aanka xadi aayaddaasa sheegayso uu fahma isaga uu raacayaa marka mutabic waa kaa muqalidna waa nin caami ah oo aan waxba kala garanaynin aayado qur-aan walaa xadiis midna ma yaqaano ninkaa isagaa marka nin caalimo weydiinayaa masaladaas ay qabsatay ka waran waa xaaraan waa qaadanaya warki bis ninkaa marka isaga muqalid waayo taqliidku ka ad sheegaya wtaqliidu taqliidku qabuulu shayi shayga aqbalitaankiisa weeyaan min gayri daliilin daliil la-aan la aqbalo ninbaa culamaa xugun kuu sheegayo wax daliilana maku siinayo waad aqbashay taqliid waay maaquudun waxaa laga qaatay waa ku laga qaatay weeyaan min alqilaadati kuusha allatii kuusha oo fil cunuqi qoorta lagu xirto kuusha ayaa laga soo qaatay qaala shaaciru shaacirkii waxa uu yidhi qalladuuhaa tamaa-iman khawfa caynin waxaasidi qalladuuhaa waxay ugu qoor xireen tamaa-iman xirsiyo tamaa-imtu waa jamcu tamiimatin waa xirsiga khawfa caynin ilka cabsashadeeda darteeda saa u yeeleen iyo waxaasidin waa nin carab oo iska jaahiliya isagu nacam ayb nin caraba oo jaahiliya weeyaano tamaaimta iyo qardhaasyada iyo xirsiyada iyo xirtowa ayb ilaa isha iyo waxyaabahaasay ka xiran jireen iyo xaasidka iyo ayb annaga laftirkeenna way yaqaaneen dadkeenna nacam waxaad arkaysaa yacnii meelahaas badda iyo kale meelaha badaha oo kale dhalo ayaa biyo badeed lagu soo shubayaa markaasaa guriga lagu xirayaa mudday iska taagnaanaysaa marka dhaladaa marka dambe cagaar cagaar iyo yeelanaysaa alge ayay yeelanaysaa ishii waayaa laleeyahay marka nacam saasay dadka u geli lahayd hadday iyada ay ahaa lahayd nacam ayb dhulka xeebta macruuf waay waa waa aadan u dhaqaanaa nacam meelaha qaarkood waxaa weeyaan waxyaabo kale ku xiraan dukaamada oo kale waxbaa lagu xirayaa qoloba waxbay samaysaa calaa kulli xaal nacam marka maahan in yacni taasu marka iyadu ma ma waa waa waa kalsooni darro qofka uu ilaahay ku kalsooni darnaanayo khaasatan weliba haddayna waxaaba hadaanay qur-aan ahayn ama xadii yacni ducooyinkii nebiga laga soo guuriyey haddaysan ahayn iyadoo aaba shirkiba hadday qur-aan iyo xadiid ay yihiinna waa laga fiican yahay in la isticmaalo maxaa yeele musqul baad la gelaysaa haweentii u jimaacayaa xirsiga waa u xiran yahay qur-aan baana ku dhigan xaalatuljanaabu galaa naagta xaalatulxayd ay gelaysaa isagii waaa musqulbau ku jiraa waa qaawan yahay qur-aanka in waaa laga laga sidaa in loo gala ma ahan qur-aanku ayb marka in la yeelaa ma wanaagsana taas qaladu haadabu hadda ka rabaa sumiya taqliidu taqliidkii waa la magacaabay bidaalika kaagaabaa lagu magacaabay yani sababkii lianna almuqalida maxaa yeelay ninka wax taqliidsanayo yaqdacu shay-a shaygiibuu jarayaa fii raqabati man qof luquntii ayuu ku jarayaa yuqaliduhu uu ku dayanayo in kaana sawaaban hadduu sawaab yahay falahu isagaa waa leeyahay wain kaana khada-anna fa calayhi isagaa leh yani ninka muqalidka kaanahu ninkan uu taqliidsanayo culimmadaa ayuu luquntiisa wax ku jaray maxaa yeele masaladan ii sheeg xaaraan waa hadday xaaraan noqoto waa sidii la rabay hadday noqon weysana isagaa dembiga leh ninkan isaga waa ka baxay dembi ma leh miskiinka ah caamiga ah leanna waxaa layidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun waana sameeyey isaga muhiimadiisu intaasay ahayd walaxkaamu calaa darbayni axkaamtu marka waa laba nooc buu yidhi darbun qeyb yajuusu fiihi taqliidu baa bannaan qeyb taqliidku waa ku bannaan yahay wadarbunna laa yajuusu fiihi qeybna taqliidka kuma bannaana faaladii qeybka laa yajuusu fiihi aynan ku bannaanayn ataqliidu taqliidku taqliid waxaa wax aadan ogeyn meesha laga keenay iyo daliilkiisoo qaadata ayuu ahaa ma ogtahay marka qeyb laabudda daliilkeeda inaad taqaano ay qasab tahay baa jirto oon lagaa yeelaynin taqliid qeybtaa waa qeybtee wuxuu leeyahay hiya alaxkaamu alcaqliyatu waa axkaamta caqliga loo nisbeeyey axkaamu alcaqliya isagod wuxuu ujeedaa axkaamta caqiidada ayb waxyaabaha marka caqaa-idka ku tacalluqo wuxuu leeyahay ma la ogola in laska laysku taqliidsado towxiidkaoo kale waa inaad daliilkiisa taqaano ma lagaa yeelayo nin baan weydiiyey saasuu igu yidhi bis waa qaatay wax soconayo ma aha maxaa yeele iyada horaa waxaa loo shardiyey faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow baa layidhi ogow cilmi jaazima inaa u yeelato mithlu macrifati illaahi tacaala wa towxiidihi ilaahay macrifadiisa oo kale towxiidka alleh oo kale wa tasdiiqi rusulihi rusushiisa oo la rumeeyo falaa yajuusu liaxadin qof uma bannaana altaqliidu falaa yajuusu liaxadin falaa yajuusu taqliidu taqliidku uma banaanaanayo liaxadin qof uma bannaana fiihaa masaa-ishan dhexdeeda liqowlihi tacaala waqaala aladiina kafaruu waxay yidhaahdeen gaaladii liladiina aamanuu mu'miniintii waxay ku dhaheen ittabicuu sabiilanaa jidkeenna soo raaca walnaxmil aan qaadno khadaayaakum yacnii gafafyaalkiinaan xambaaraynaaw wamaa hum mana ahan iyagu bixaamiliina kuwii qaadaya min khadaayaahum gafafyaalkooda min shayin ay shay-an waxba kuwii ka qaadaya ma aha inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal dembigooda ma qaadayasay marka macalushaahidku marka waxaa weeyaan gaaladii muminiintiiba waxay ku leeyihin kaalay jidkeenna soo raaca annagaa mas-uuliyaddiina annagaa qaadayna maya mas-uuliyadooda mayani marka alle wuxuu leeyahy wamaa hum bixaamiliina min khadaayaahum min shay waxay ka xambaarayaan ay ka qaadayaanna ma jirto ayb maxaa yele ninkan isagaa loo haystaa waay hadii uu haddii uu qof gaala iska raaco sidaa uu ku gaaloobo dabcan ninkii baadiyeeyey dembi waa leeyahay adna waa leedahay dembi maxaa yele maxaad u raacday adilada alle subxaana wa tacaala waxa lagu garto maba dhib badnaba cirkan haddaad fiiriso dhulkan fiiriso ood hawadaan fiiriso bani aadamkan fiiriso de ilaahay qudradiisa waa bannaankayba taalo kuusoo baxaysaa so ma garani nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam runnimadiisa haddoo uunan noolayn ayaan u jeednaaba wax badan uu sheegayo sidii uu sheegay usoo baxay beenlow iyo qof runlowa maba isku ekaba ayb marka sidqiga nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ma ahan yacni wax kaaga filan yani haddaad adiga isku daydo inaad ogaato waa ogaan kartaa marka inaad qof iskaga dayato oo iyo raac iskaga noqoto lama ogolo saasuu leeyahay laakiin waxaa kala duwan meeshan marka la joogo iska jir nimankan ahlu falsafada iyo mutakalimiinta ayagu waxay dhahaan iimaanka iyo marka diinta lasoo gelayo waa in muqadamaad iyo wax ka hormaraan muqadamaadku waa maxay shaki iyo faker qofku waa shakinayaa marka hore banaanka u baxayaa kor hoos meel walba u fiirinayaa su-aalo isweydiinayaa waa iskaga jawaabayaa markaa kadib bou laa ilaha illaa u dhahayaa haddii kale ma ansaxaysa ileeyihi waa ahlu falsafada laakiin sidan la sheegayaa waxay tahay ka waran marka haddii nabiga nin qof haddii uu nebi maxamed u yimaado intiga uu nebiga noolaa nin saxaabi baa nebiga u imaanayo abubakar oo kale kasoo baxay abubakar waa u yimid nebigu markii uu dacwadii bilaabay oo dadka qum fa andir warabbaka fakabir markay kusoo degtay dacwadiibuu u bandhigay isla markiiba abubakar waa aqbalay xagga iyo xagga iyo leexleexad ma gelin waxaa la leeyahay marka abubakar waa iska muqalidu ahaa iimaankiisu iimaan oo fiirfiirin iyo ku yimid ma ahan maa la dhahayaa maya maya maxaa yeeley nebi moxamedow saaxiib la ahaa waa yaqaanay run runnimadiisii iyo wax walbou ka fahamsanay mar allaale markuu u sheegay wax aan run ahayn inaysan ka imaanaynoo ogaaday waa islaamay marka khalaas inuu cirka fiiriyo inuu dhulka fiiriyo shardi ma aha dadka markay islaamayaanna nebiga ma su-aali jirin oo ma dhihi jirin war dhulkaiyo cirka ma soo fiiriseen oo ilaahay qudradiisa ma soo ogaateen ma dhihi jirin maxaa yale dadka in badan waaba iska og yihiin ba waxaa gaalada qaar badan baa og soo maaha hadday fiirfiiriyaan garanayo dhulkaan iyo cirkaan yaa abuure haddaba haddaad tiri allah bay ku dhahayaan marka wuxuu yihi fadamahum allahu tacaala ilaahay waa ceebeeyey calaa dalika buu ku ceebeeyey waliana kula caaqilin caaqil kasto ayb min caalimin caalim aw caamiyin caami midkou doona ha ahaadee mid ninku hadduu caaqilba yahay idaa tafakara hadduu ku fakara fii afcaali illaahi tacaala ilaahay afcaashiisa iyo wamaa khalaqahu wuxuu abuuray fil ardi uu ku abuuray wasamaai fii baa meesha ka maqan fil ardi wuxuu ku abuuray iyo wasamaai iyo samada wasala daalika wuxuu gaarayaa wasala bidaalika kaagaa wuxuu ku gaarayaa ilaa macrifatihi inuu aqoonsado wa idaa nadara hadduu eego ilaa jarayaani afcaalihi afcaashiisa alla afcaashiisa inay ku socoto calaa namadin waaxidin hal qaab min gayri ikhtilaafin iskhilaaf la-aan wala diraabin isku yacni isbaraambar iyo isyacni iskhilkhilaafid la-aan qoraxda maalin walba meelay ka soo baxdaan meelay u dhacaysaa biluhu saanay u socdaan habeenka iyo maalintu waktibuu u sameeyey wax isdhaaf dhaafaya ma leh wax walbaa nadaamay ku socdaan waa kaa marka hadduu sidaa arko tawasala bidaalika kaagaa wuxuu ku gaarayaa ilaa waxdaaniyatihi ilaahay waxdaaniyadiisa uu ku ogaanayaa waidaa nadara hadduu eego ilaa maa dahara waxa muuqday calaa aydii rusulihi ilaahay rusushiisa gacmahooda waxa kasoo daahiro min almucjizaati ah mucjizaat alkhaariqati mucjizaadka oo alkhaariqati dilaacinayo lilcaadati caadada dilaacinayaan tawasala bidaalika wuxuu ku gaarayaa ilaa sidqihim nebiyadu inay run sheegayaan falam yajuz haddaba markaa ma banaana hadduu sidaa arko liaxadin qofna uma banaana ataqliid falam yajuzi itaqliidu taqliidkii ma banaana liaxadin uma banaana fiiha masaa-ishan dhexdeeda wakadalika sidaadaas oo kale waxa ah on taqliid ounan ku banaanaanaynin maa habata wixii sugnaaday biakhbaari tawaaturi wixii ku sugnaaday ka acdaadi rakacaati salaadaha ragcooyinkoodao kale duhur meeqa ragco waayo afar waayo taqliid arrintaa kuma banaana qofku markuu tukanaayo waa inuu yaqaano duhur inay afar ragcad tahay qof baa ii sheegay keliya lagaama yeelayo midaasoo kale wa nusubi zakaati zakada nusubteeda buu yii nusub jamcu nisaab yani maalku markuu xadka uu gaarayo zaka ay ka waajibaysoo kale laakiin masaladan uu leeyahy masale fiqi u baahan waay maxaa dadku in badan oo kamid a maba yaqaanaanba galeyda iyo badarka intay zaka uga waajibta haddaa weydiisad ma yaqaanaan dadka badankooda ayb geela meeqa neef markuu gaaraa zaka ka waajibtaa lo-da meeqa haddii la yihah dad badan baan aqoonin ayb marka taasoo kale haddii la yidhaha ha raadiyana de meelow xataa ka goobo ay sahal uga tahay ma fahmaayaba xataa marka ninkii xoolaha lahaa nin un caalima inuu usheego u yihaha war maalkaagii zakaa ka waajibtay ogaaw waa ka bixinayaa marka falaa yajuusu ma banaana liaxadin qof ataqliidu taqliid uma banaana fiiha arrimahan dhexdooda lianna alcilma maxaa yeeley cilmiga xasala bihaa iyadou ku xasilay min jihati daruurati si aan loo inkiri karin wa ama adarbu aladii yajuusu fiihi taqliidu qeybka uu taqliidku ku bannaan yahay fa hiya alaxkaamu weyaan axkaamta allatii tahbutu bilaaxaad axkaamta axaadiidta aaxaadka ku sugnaatay iyaa taqliidka uu ku bannaan yahay wannaasu dadkuna fiihaa masaa-ishan dhexdooda calaa darbeyni laba nooc waa caalimin wa caamiyin caalim iyo caami dadku waa labo caalim caami wax ka dhexeeya male falcaamiyu ninka caamigaa yajuusu lahu waxaa u bannaan taqliidulculamaai culimada inuu taqliidsado ayaa u bannaan wal-akhdu baa u bannaan qaadasho biqowlihim warkooda inuu qaato isagoonba daliil su-aalin liqowlihi tacaala alla uu yihi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka ahlu dikriga ah culummada waayee su-aala in kuntum haddii aad tihiin laa taclamuuna kuwaan waxba garanaynin markaa ninka caamiga waa u bannaan yahay inuu taqliid sameeyo mas-alaad rabtaa inaa ogaatid adiladeeda ma ogaan kartid inaad nin aad isleedahay caalim waayo waana xalaal miirad oo nin diin iyo taqwo alla kacabsi lagu yaqaan baad u tegaysaa masaladan baaya haysatee ka waran waa xalaal waa xaaraam bis uu ku yiri waa qaadatay bis taqliid wuuna kuu banaan yahay adiga dadku laba arrin ay isku qasaan marka laba aayadood dadka yacni fahamkoodu waa ka wareersan yahay aayaddu waxay tahay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir haddaad arin ku doodaan shay diin ah haddaad ku doodaan ilaahay iyo rasuulka u celiya imaamu shaafici wuxuu yihi farudduuhu ila allahi ilaa kitaabillaahi kitaabka ilahay in loo celiyo warasuulina haddii u marku noolaa in isaga loo celiyay marku dhintayna ilaa sunnatihi in loo celiyo waa yihi imaamu shaafici laakiin dadku waxaynan garanaynin yaa aayaddan ay la hadlaysaa horta farudduuhu amarkaas yaa yaa aayaddu ay ku socotaa amarku qof kasta miya amarkaani uu muwajah ku yahay mise dad mucayana arrintaani ay ku socotaa arrintani waxay ku socotaa wixii qudro u leh inay kitaabka wax kala soo baxaan iyo sunnada ntay fiirfiiriyaan adilada kitaabka iyo sunnada ciddii fiirfiirin karto yaa iskale aayaddan alimaamu lqurdubi tafsiirka saasuu leeyahay walidaalika hadda waxaad arkaysaa nin uun iska dhalinyaro ama hadda soo islaamay ama mid waxaad arkaysaa aan waxba dhaamin kaasoo iska caami ah oo hadda farta la baraayo iyo sida loo qoro alifbata fartii sida loo baro loo dhiga ayaa la baraya markaasuu wuxuu leeyahay niyaadi masalaan ku doodnay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilallaahi warasuuli baa layidhi ilaahay rasuulkiisa u celiya kitaabkii baan u celiyey ilaahayna sidaan u dhahayaa buu leeya ilaahay sidan buu dhahayaa waa khatar hadaada cilmi u lahayn adiga ayb maxaa yale adiga haddaadan aqoon u lahayn nin hadda far la baraya aada tahay inaa intaad kitaabkii dhex gashay xugun kasoo dhex bixisay suurtagala ma ah ayb mushkilada hadda jirtana taasay u badan tahay isagoo kale marka muxuu leeyahay isaga aayaddaana muwajah ku ah kaasoo kale ninkan hadda farta la baraayo diinta hadda bilowga ku ah fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inuu culimmada wax weydiiyey oo iyagu uu yidhaahdo marka masaladan ka warramo diinta maxay ka qabtaa amaa fa in tanaasactum midkay u taallo waa ninkii kitaabka iyo sunnada wax u celin karaw qudro iyo cilmi wax ugu celiya ninkii leh ayb wax walbaa marka waa laysku khasay hadda markaayb fain tanaasactum unbaa marka uu la soo boodayaa waxaa laga yaabaa marka de isagiina ma u celin karo war war aayaddani waa sax laakiin ninkii u celi lahaa ugeey adiga adiga maaha kii u celin lahaa adiga ma tihid intaas baa marka dadkii la fahamsiila ayb waxaas waxaa kasii daran haddana dadkii iftihi isagiioo jaahil ah caami ah baa laga yaabaa inta qof ee fadwoon karta kuu tirina kayf carafa taas baaba kasii daran wuxuu ku leeyahay inta soomaalida waxaa fadwoon kara hebel iyo hebel adduunyada waxaa fadwoon karaan hebel iyo hebel iyo hebel dhowr ninoo isaga uu yaqaan ama la baray oo afkiisa uun lagu ririday oo la baray intaa bis baa fadwoon karta uu leeyahay jariimo soomaa marka isagii sidee ku gartay ninkan inuu fadwo ahal u yahay iyo kan inuusan ahal u ahayn shuruudeedii iyo cilmigeedii maba leh nin nin isaga mufti ah baa dadka sheegi kara qofki qofka muftiga ah wliana dalaba alcilmi cilmiga dalabkiisa min furuud ilkifaayaati weeyaan furuudulkifaayaatku ka mid yahay fardu cayn maaha in cilmiga la dalbo cilmiga yani aan markaa qofka waajibka ku ahayn falow qulnaa haddii aan dhahno yajibu calaa kulli waaxidin qof kastaa korkiisa waxaa ku waajibaya an yatacalama inuu waxbarto lajacalnaahu waxaanu ka dhigi lahayn cilmigii min faraa'id ilacyaani waxyaabaha qof kasta laga rabo wala addaa dalika arrintaa waxay keeni lahayd ilaa qadci almakaasibi waalmacaashi dadku inay wax kasbadaan macaashkooda raadsadaan bayba goy lahayd haddii dadkao dhan la dhehilaa kulligeen culamo wada noqda muftiyaal nin walbaaba inuu mufti noqdo qof shaqeeyaa la waayi lahay ile nin walbaa masaajidku kitaabka u fariisan lahay marka waa fardu kifaayo weeyaano dadku hadday qeyb mufti ay ummaddu mujtamaci meel degan hadday qeyb muftiyaal noqdaan inta kale iyagaa dembiga ka ridaya iyagayna su-aalaya waxidiina wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun maba loogu talagelin dadkii o dhan inay sidaa wada noqdaan ayb laakiin adiga midkii muftiga noqonayo inaad ku dadaashid kaa inaad noqoto waa fiican tahay maxaa ilahi nabigu wuxuu le man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa kii diinta fahmaayo marka adiga noqo midka adduunyada fahmaaya keliya ha noqonin midka ayb waidaa habata dalika kaa hadduu sugnaaday fahal calayhi ninka muqalidka ma laga rabaayo dushiisu ma tahay an yajtahida inuu dadaalo fii cayni lmuftii muftiga ou dooran muftiga doorashadiisa waajib miyay ku tahay amlaa mise maya ninkan muqalidka ee caamiga ah ninka uu wax su-aalayo inuu doorto oo isagu uu ku dadaalo ma laga rabaa mise maya ayb fasaxiixu min almadhabi sida saxiixa madhabta dhexdeeda annahu laa yalzamhu lijtihaadu ijtihaad ku laasimi maayo fii cayni lmufti inuu ku ijtihaado ninka uu wax su-aalayo qofka uu yahay inuu yacni isaga doorto qasab kuma aha bal yaakudu wuxuu qaadanayaa biqowli ayihim shaa mid biqowli ayihim koodiibuu warkiisiibuu qaadanayaa shaa-a uu doono yani dadka muftiyaalka ah mid allaale midkuu soo gaaro waa ka qaadan karaa liannahu maxaa yeeley lamaa saqada canhu lijtihaadu ijtihaadka markuu ka dhacay fi lxukmi xukunka dhexdiisa uu ku ijtihaado saqada canhu lijtihaadu fii cayni lmuftii muftiga cayntiisana inuu ku ijtihaadana waa ka dhacday wa qaala alkhiraqiyu waxa uu yihi raximahu llahu tacaala xanaabilada ka mid a ida ikhtalafa ijtihaadu rajulayni labada qof ijtihaadkoodu hadduu kala duwanaado lam yatabic ma raacayo axaduhumaa labadooda midkood saaxibahu laba mujtahid u ah ra-yigoodii baa kala duwanaaday midkood inuu kan kala raacaa ma banaana maxaa adiga markaad ijtihaadkan gaartay waxaa ku gaartay calaa asaas inuu yahay xukunkii saxda ahaa inaad qof kale uga tagtaa ma aha laakiin caamiga ka waran wayatabicu lcaamiyu caamiga wuxuu raacayaa awhaqahumaa labadooda kan loogu kalsoonaan badan yahay fii nafsihi nafsadiisa labadan nin ee iskhilaaftay kan loo kan oo ugu kalsoonaan badan yahay oo diintiisa uu isleeyahay ninkan ninkan waa ka diin badan yahay kaasuu iska raacaya marka yani ninka aduu qalbigaagu aada u ugu degan yahay yaa marka u raacaya ayb wa daahiruhu anahu yalzamuhu lijtihaadu qowlkan daahirkiisu waxaa weeyaan annahu yalzamuhu waxaa ku laasimaya alijtihaadu ijtihaad baa ku laasimayo qasab ku ah fii cayni lmufti muftiga cayntiisa inuu ku ijtihaado qofka wax weydiinaya bian yas'ala inuu su-aalo can xaalihi xaaladiisa walmukhtaaru lwalu qowlka horaasa la doortay buu leeyahay yani inaan laga rabin ayi mufti ou arko inuu su-aasha weydiiyo jawaabtiisana iskaga qanco hadduu mufti mufti uu yahay waay wax laga hadlaya waama alcaalimu caalimka waama alcaalimu marka mas'ale fiqi ah buu marka soo dhexgeliya tusaale ahaan wa ama alcaalimu midka garanaya bilqiblati qiblada midka yaqaano falaa yajuusu lahu ma banaana ataqliidu taqliid inuu iskaga taqliidsado ku daydo fiihaa qiblada shanigeeda bixaalin sina bal calayhi lijtihaadu ijtihaad baa korkiisa ah sawaa-un waxaa isku mid ah kaana alwaqtu waasican waqtigu mid waasaca ahaaya aw dayiqan ama ciriiri ha noqdo ninkan maalan waa yaqaanaa qiblada hadduu isku dayo calaamadihii iyo wixii uu u adeegsan lahaa hadduu maanta hir yani howlgeliyo qiblada waa garan karaa ninka noocaa inuu iska dhaafo ijtihaadkaas ee uu nin warkii iska qaato uu yiraahdo nin uu yiraa markaa yacni qiblada waa halkaas layskaga tilmaamo uu iska yeelo lagama rabo cilmigiisa inuu camal geliyo ama waqtigu ciriiri ha noqdo ama waqtigu waasc ha ahaado liqowlihi tacaala fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wrasuul maxaa cilmigu uu leeyahay isaga yacni kitaab allahi wa sunata rasuulihi waliana alcaalimiina kuwa wax garanaya qad tasaawayaa waa ekaadeen fi sababi sababta aladii sababta oo yutawasalu bihi lagu gaaraya ilaa tahbiiti lxukmi xukunka sugistiisa labada nine culimmada ah iyagu mid walbaa waa haystaa sababta xukunka lagu gaarayo cilmiga ah marka midkood inuu ijtihaadkiisa ka tanaasulo mid kale uga tanaasulaa ma aha hal sibuu uga tanaasuli karaa hadday aayad ama xadiid meesha timaado falam yجuز ma banaana لaxadihimaa midkood taqliidul aakhari ka kale inuu ku daydo kalcaalimi wاlcaamiyi oo kale fi laxkaami اlcaqliyaati axkaamtii aan soo sheegnay caqliyaadka ahaa ahayd sida aan taqliidka loogu ogolayn baan tanna loogu ogolayn alfaslu اlkhaamisu fasalka shanaad istisxaabu اlxaali istisxaabu اlxaal waa daliil inuu daliil yahay laysku khilaafsan yahay kitaabka sunnada ijmaaca qiyaaska waa la ogol yahay afartaa waa laysla ogolyahay istisxaabku laakiin warbaa ku jiro istisxaabku marka wuxuu ka wadaa shaygan maalan nin baa adiga kuu yimid adoo wax cunaayo waxbaad cunaysaa markaasuu wuxuu ku yidhi war waxaan aada cunaysaa waa xaaraan markaas baa waxaad tidhi xaaraan maaha waxaan aan cunayo asalkoodu xalaalay ahaayeen adiga daliil io keen xaaraan ka dhigay waxaan ninkaa marka daliil baa laga rabaa xaaraannimada wato waa inuu daliil keeno aayad ama xadiid sheegaan inuu xaaraanya ku caddaynayo ayb adigana adiga daliilkaaga waa maxay marka daliilkaad adigu keentay waa maxay adigu aayadna ma keenin xadiidna ma keenin cuntadan aad ku cunto laakiin waxaad cuskatay xaaladii hore shaygan muxuu ahaan jiray qabla sharci waa iska bannaanaa ila sharcigaa wax xarimo ma og tahay sharcigii marka adi waxaad leedahay aniga sharcigii kuma arkin cuntadan wax iga xarimaayo mar haddaanan ku arkin waa ii xalaal asalkeediiba siduu ahaa soo ma garani qur-aanku hadda tufaax halla cuno meelay ku taal male tufaax soo ma garani haddii nin u yimaado nin marka tufaaxan maxaad ku cunaysaa ku yidhaha daliilkeen waxaad leedahay daliilkan ku cunaayo awalba xaaraan igamaba ahayn baad leedahay laakiin isaga waxaa laga rabaa inuu aayad ama xadiid keeno hadduu waayo tufaax waa xalaal istisxaabaa la yidhaha marka liannaka stasxabta waxaad la saaxiibtay asla haada shay shaygan asalkiisa ashyaadu marka laba nooc waa marka istisxaabka marka laga hadlaayo cibaado iyo waxaan cibaado ahayn shaygu hadduu cibaado yahay asalkiisu waa maxayna inaan la samey karin cibaado waxaan ilaahay wax alle loogu dhowaanayo qofka iskama samayn karo ilaa uu daliil u ogolaanayo inuu haayo maaha inuu haysto maaha nin baa ku yimid adoo cibaado ku dhex jira salaad baad wadaa soom baad wadaa xaj baad ku dhex jirtaa waxbaad akhrisanaysa adkaar oo raatib ah markaasuu ku yiri war raatibkan aada akrinayso daliilkiisa waa maxay adigii marka ma dhigi kartid yacni awalba raatibka waa ii banaanaay sharciga ka hor sharciga ka hor raatib ma jirinba ile wax noo sheega ilaahay wax loogu dhowaanaya inaga sharcigun baa noo sheega ka hor ma baanaan aqooninba mana aqoon lahayn soo ma garanin marka adiga cibaado marka aada samaynayso adaa lagaa rabaa daliil marka aayad xadiid ninka adiga markaa ku kula doodaayo oo ku dhahayo war waxaan aada samaynaysaa waa maxay isaga xaala asalka asaa ku taagay lianna alasla salaad awal hore uma jiri jirin soon ma jiri jirin qur-aan akris ma jiri jirin diintaa la timid soo ma garanin walidaalika ilaahi wuxuu le am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illaah dadkan ma waxay leeyihiin kuwo ilaahay ay la simaan oo shuraka ah kuwaa shurakadaa oo u jideynayso waxaan alla idmin ma dad baa jiro u jideeyo cibaado aan ilaahay idmin waa la diidaya lama ogolo marka mucaamalaadku shay wadaanu cibaado ahayn oo uu ku saabsan yahay cuntadii iyo cabidii iyo beecii iyo asalkiisu waa xalaal waa layska isticmaali karaa ninka xaaraan dhahayaa daliilka laga raboonayaa marka liqowlihi tacaala qul ara-aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allaahu adina lakum am cala allahi taftaruun mushrikiinta waxay samay jireen laba shay cibaadaad aan loo dirinna waa samay jireen waa lagu eedeeyey am lahum shurakaa waxyaaba ilaahay u xalaaleeyey asal ahaan loo xalaaleeyeyna waa iska xaaraantinimay jireen suurat lancaamay ka buuxdaa wa qaaluu hadihi ancaamun waxarun xijrun laa yadcamuha ilaa man nashaau bizacmihim wa ancaamun xurimat duhuuruha wa ancaamun laa yadkuruuna sma allahi calayha iftiraaan calayh ayb waqaaluu ma fii buطuuni hadihi اlancaami khaalisat lidukuurina wamuxaramu calى aswaajina neefkan calooshiisa waxa ku jiro nimanku waa u xalaal naagaha waa ka xaaraan bakti haddii uu noqdo kulligeen waa wada cunaynaa saasay dhahayaan wain yakun meytatan fahum fiihi shurakaa hadduu bakti yahay waa isla cunayaan xoolihii waxay leeyihin neefkaas lama qalan karo kaa waa la qalan karaa cuntadiibay xubnihii neefkiibay qeyb qaadanayaan qeyb diidayaan ictiqaad ahaan iyo diin ahaanay u diidayaan waxaa la yidhi maya waxaan ilaahay waa xalaaleeyey ma la xarimi karo ayb mucaamalaadkii marka taa aadaa loogu eedeeyey aadaan uga agdhownaha annaga meelo meelo meelo yacni badan neefka ariga waxaa laga yaabaa xubnihiisa inta badan in la yidhaahda ragga maba cunaanbo nacam qaybo badan oo arigii ka mid a xoolihii ka mid a waxaa laleeyahy naagahan baa iskale nacam waxaas waa cabdumareed nacam naagihii marka nimankii ma cunaayaan ama yacni waxaa weeyaan dadka qaarkood baa waxayba leeyihiin annaga laftaas dhuuxeeda ma jebino hadaad jebisaan maxaa dhacayo waxaa dhacayo kuleeyihin qofki inuu waashaa dhici karto shahwada inay ka daadataa laga yaabaa shahwadiis ka qubata qaar waxay leeyihin shanshada ma jebino qaar waxay leeyihin kaas ma cunno annaga kulluhu abaadiil mushrikiintii caqaa'idkoodii oo kale wa diinta in lagula dhex jira ma aha waxaas marka shaygan adiga haddaad doonto cun haddaad doonto iskaga tag adoon aaminsanayn inuu xaaraan yahay shayga adoon aaminsanayn inuu xaaraan yahay uga tag haddaad rabto ahina ictiqaad la timaado khatar w ayb marka taasoo kale marka istisxaabku macnahaas waay qofkan asalkii shayga inuu qaa ku dhego daliil male laakiin asalkiiba u haystaa laakiin ayb istisxaabulxaali wahuwa istisxaabku albaqaau weeyaan ku baaqi ahaansho calaa xukmi lasli asalka xukunkiisa in lagu baaqi ahaado cibaado marka la joogo asalkeeda waa maxay inaan la samaynin mucaamalo marka la joogo asalkeeda waa maxay in la samay karo waa kaa labadii asal marka cibaado ayaa iska dhaaftay adiga asalaad ku taagan tahay daliil adiga cibaadadaa kugu waajibiyo waa in lasoo helo ama sunno kaaga dhigo haddaan lahaynin asalkaaga joog dhaaf mucaamaladu waa la samay karaa waxa aada uga joogta adoo xaaraan ahaan u aaminsan waa in daliil loo helo fa huwa istisxaabku daliilun daliil weeyaan yafzacu ilayhi lfuqahaau fuqahadu ay u rooraan oy xaggiisa u argagaxaan cinda cadami aladilati adilada marka la waayo ixaalatan bilistidlaali ayb calaa gayrihim ayb cinda cadami aladilati adilada marka la waayo iyay u ordaan istisxaabkay u ordaan ixaalatan iyagoo markaa u leexinaya bilistidlaali daliilsiga calaa gayrihim heyrkood ay u daliilsanayaan ixaalatan bilistidlaali daliilka iyagoo markaa u wareejinayo calaa gayrihim heyrkood waa midda aan mihaaliyey nin baa nin isagoo wax cunaayo u yimid markaasuu yidhi waxaan maxaad ku cuntay markaasuu wuxuu leeya waxaan ku cunay asalkiisiibaa bannaanaa awal daliilkii marka adaan kugu soo wareejiye keen daliil xaaraan ka dhigaayo marka daliilkiiba wareejinayaayo ninka kale u wareejina dadku waxaan inta badan waxaa weeyaan ma yaqaanaan marka cibaado la joogo ninka cibaadada samaynaya daliilka laga rabaa ilaa saa asalka khilaafsan marka la joogo mucaamalaadka dadku waxyaabaha dhexmaro beeca iyo nikaaxa iyo yacni waxyaabahaas mucaamalaadkuna asalka waxaa weeyaan ninka samaynaya asalkii iskaleh ninka isagu diidan baa daliil laga rabaa suuqaan nin hadduu soo galo waxaan in la gadaa ma banaana sidaan in wax loo kala gato ma banaana warniyow adigii baa wax xarimaya daliilkan baa la dhahaya aniga asalkii waxaan waa ii banaanaayeene wax iga xarimaan kaa rabaa ayb nin baa meel cibaado ku samaynayo markaasaad waxaad tidhi war cibaadadan aada samaynayso sax ma aha maxaad u samaynaysaa yaa daliil laga rabaana ninkii cibaadada samaynayay yaa daliil laga rabaa isagu ma ahan inuu yidhaahdo adiga keen daliil cibaadadan diidayo aniga daliilka aan haysto waxay tahay aslanba cibaadada in la sameeyo ma banaaneyn ilaa bidaliilin adi daliilkii keen marka haddii marka aan labadaa asal la kala fahmin dadku waxaa weeya weligood dad caama oo murmaysa murm diinku murmaayo ma aragta adiga dhacan ama nin caamiya iyo nin caalimoo diinku murmaayo weligood ma heshiinayo weligoodna meel wax iskula meel wax ma iskula fahmi karaan waa meeshuu imaamu shaafici ka yidhi maa naadartu caaliman qadu ilaa qalabtuhu weligay nin caalima lama doodin ilaa waka adkaadaayayb wamaa naadartu jaahilan qadu weligay nin jaahila lama murmin ilaa qalabanii isaga iga adkaaday jaahilkani waa iga raynayaa yiri waa iga adkaanaya maxaa yeele isaga wax asaloo qabanaayo male wax celinaayo male laakiin ninkan caalimka qawaacid iyo waxbaa kaa celinaya caamliga laakiin maanta dhan waxaan aad ka hadlaysa ma fahamsan hadaad tiraa war xoolahan aada qalaysood macnahan taqarub iyo cibaado ah u qalayso war sharcigu ma ogole jooji maxaad daliil u haysataa adiga maxaad u haysataa inay xaaraan yihiin daliilu kuleeya cibaadana la joogayo ogow taas oo kale lama rabo walidaalika dadka juhaasha la murankooda ma fiicno qofka hadduu caalim yahan inuu la murmo ma fiicna hadday ayagu murmaayaanad waxba kama dhashaan wa huwa istisxaabku calaa darbeyni laba qeybood weeyaan istisxaabu baraa'ati dimmati baraa'atu dima in la istisxaabo ati mihaalka hadda xataa yadulla intuu ka tuso daliilun sharciyun daliil sharciya cala alwujuubi waajibnimada ka qowlinaa aan dhahayn oo kale fi lkhayli fardaha fardo zaka ma laga raba mase lagama rabaa lagu murmay al aslu baraa'atu dima zaka maxay tahay waa cibaado soo maaha ya zakadu waa baablcibaadaat soo maaha ayb farda ma laga zakeynaa mase maya ma ka zakeynayaad leedahay fardaha aniga ilaa aada ii keento aayad ama xadiid inaan ka zakeeyo ifarayso haddii la waayo asalkii waa inaan la samaynaynin oon lagu zako gudanaynin ayb alaslu fardihii bara- asalkoodu baraa'atu dimati weeyaan fii iijaabi zakaati zako waajibinteeda marka horeba qofka zako asalku waxaa weeyaan inaan zako lagu waajibinin ayb alaslu baraa'atu dimati weeyaan fii iijaabi zakaati fiihaa fardaha dhexdeeda wa canhaa iyo xaggeeda faman iddacaa qofkii marka sheegto iijaabaha zakada waajibnimadeeda fa calayhi daliilu baa laga rabaa faras in zako laga bixinaayo daliil isagaa laga rabaa ninkii keenay wahadaa kanina taqdiiruhu weeyaan taqdiirkiisi marka waa kana waa lagu soo qadarayaa qofkii wuxuu leeyahay anii anigu laa aclamu ma ogi daliilan daliil yuujibu zakaata zako waajibinaya fiiha fi lqayli fardaha fa in kunta niyo adiga ila doodaya haddaad adigu tahay caarifan mid yaqaano bidaliilin daliil mid og haddaad tahay fadkurhu shaag daliilkaaga aan ku dhageystay saas baad u doodeysaa marka wayuqaalu waxaa la yihahdaa inahu isagu mustaraaxu dimam dimooyinka iyo mas-uuliyaadka yacnii ka looga raaxaysto mas-uuliyad iyo takaaliif iyo baad uga raaxaysane istisxaabulxaal wa daliilu man baa lagu magacaabaa waa qof daliilkiisa laa daliila lahu aan daliil haysanin ninkaan daliil haysanin kow daliilka ka dhigan lahaa ayb idan hadaba hadday sidaa tahay kaana mudaalabatu ayb wa daliilu man laa daliila lahu idan haddaba haddii ay sidaa tahay kaana wuxuu ahaanayaa mudaalabatan lastidlaalan kaana wuxuu ahaanayaa istisxaabku mudaalabatan dalbasho lastidlaalan daliilsi ma aha istisxaabku marka daliil maahane waa daliil dalbid isagu daliil sidiisa uma ahna waa mudaalaba ninka adiga kaa soo horjeedaa daliilkaan dhahaysaa wahada alixtijaaju wahadaa kana alixtijaaju bihi isaga in la xujaystaa saxiixun weeyaan saayiqun miday soconaysa weeyaan cinda ahli lcilmi noocan adarbu thaani nooca labaad istisxaabu xukmi lijmaaci ijmaaca xukunkiisa in la istisxaabo masaladan iyada marka waa mihaalinayna waana ka soconaynaa istisxaabka laba u qeybsan saddex istisxaabu lxaal oo baraa'atu dima tii hadda waa shaygan daliil xarimay male saasaan ugu dhaqmaya u samaynaya waa mid midna waxaa la yidhaahdaa istisxaabu xukmi اlijmaaci fii mawaarid اlاkhtilaaf fii mawaarid اlkhilaaf suurada ijmaaca ayaad soo qaadanaysaa meel laysku khilaafaad keenaysaa tusaalaheed waxaa weeyaan ninku hadduu tayamumsado ninbaa biyo la-aan baa ku dhacday tayamum uu sameeyey salaadii intuunan gelin ayuu biyihii arkay culummadu waxay ku ijmaaceen tayamumkiisi inuu buray weyse qaadna laga rabo soo ma fahmi masalada ijmaacu isagoo salaadii ku jiro ayuu biyihii arkay waa la ysku khilaafay meeshaas marka fuqahadii qolada marka iyagu dhahayaan adoo salaad ku jira haddaad biyihii aragto salaadii waa burtay weysadaadiiba yani taymumkaagiibaa buray waxaa lagaa rabaa inaad weysaysato qolada dhahayaan yaa waxay daliil ka dhiganayaan horay qabla salaad waxaan labadeenna isku waafaqsanayn qabla salaad labadeenna waxaan isku waafaqsanayn bay leeyihiin in tayamumkii buray haddii biyo la arko qabla salaad bacda salaadna lamid waayaan dhahaynaa bay leeyihiin masaladii lagu ijmaacay buu daliil ka dhigtay wuxuu daliil uga dhigay meeshii layskugu khilaafay meeshii laysku khilaafay midaan marka lama ogola fuqahada badankood ma ogola mowdic lijmaaci inaad daliil ka dhigatood usoo qaado mowdiculkhilaaf lama rabo oo aad tihaahdid ijmaacii hore ayaan aniga iska sii wadanayaa ijmaacii hore aan iska sii wadanayaayo la istisxaabayaa lagama yeelayo maxaa yeele suuraddu suuraddii ma ahan marka waa kala duwan yihin qabla salaad iyo athnaa salaad waa kala duwan yihiin ayb saas darteed marka ma istisxaabi kartid qaar culamada ka midana waa ogol yihiin taas waa wax inta ku sheegay marka istisxaabu xukmi lijmaaci ijmaaci xukunkiisii in lala saaxiibo wahuwa an tajtamica alummatu ummaddii inay ku ijmaacdo weeyaan calaa xukmin xugun xugun inay ku ijmaacdo ayb fatatagayaru waayo marka meeshaas sidan u dhigay wa huwa an tajtamica alummatu calaa xukmin mima tuctabaru toosan maah meeshaa marka fatatagayaru shaarixuna macnahaas oo kale ku sharxayaan fatatagayaru waxaa isdoorinaysa oo bedelmaysa sifatu lmujmaci calayhi kii lagu ijmaacay sifadiisiibaa isbedelayso bian yakhtalifa almujmicuuna kuwii ijmaacay waaba inay iskhilaafaan calayhi masalada korkeeda ay isku khilaafaan fahal yejibu markaa ma waajibayaa istisxaabu xukmi lijmaaci ijmaaca xukunkiisa in laysraacsiiyo bacda alikhtilaafi ikhtilaafka kadib xataa yunqala canhu am laa in laga guuriyo iyo in kale markaa fadahaba akharu asxaabina waxay ku tageen xanaabilada badankood buu leeyahay waasxaabi abi xaniifa asxaabu abi xaniifa badankood iyo washaaficiyi asxaabu shaafici ilaa annahu laa yajuusu dalika arrintaa inaynan bannaanayn daliilna laga dhigan karin wayejibu waxaa waajiba dalabu daliili daliil in la raadiyo fii mawaadici alkhilaafi waxaan leenahay ijmaacii hore waa halkiisii amaa mas'aladan dambe oo laysku khilaafay daliil baa lagaa rabaa ijmaacii horaan la soconayaa ma lagaa yeelayo daliilkan wadahaba abu isxaaq ibnu shaaqilaa wuxuu ku tegay isaguna ilaa annahu yejibu inuu waajibayo istisxaabu xukmi lijmaaci wasaxiixu lwalu sida saxiixana waa sida hore wawajhu ana alijmaaca ijmaaca laa yabqaa yani kaa wejhigiisu waxaa weeyaan ana alijmaaca ijmaacu laa yabqaa ma joogayo bacda alikhtilaafi yani wejgiisu waxaa weyaan ijmaacu ma joogi karo bacda alikhtilaaf iyadoo la iskhilaafay see ijmaacu joogayaa falaa wajha litacaluqi bihi marka wax wej ah oo sax ah oo ijmaaci in loogu dhego ay oo jirayaa ma jiro mihaaluhu an yaquula asxaabu daawuud inay yidhaahdaan oo kale weeyaan fii ummahaati alowlaad masale isaga marka wuxuu mihaalinayaa um walad naagta waxaa la yidhaahdaa ninku addoontiisa markuu intuu yacni u tago uur ay yeelato ilmo u dhasho addoontaadii hadday ilmo kuu dhasho um walad waayo lama iibin kara marka inaad iibisaa ma banaano adiga markaad dhimatana waa xoroobaysaa iyada markaad dhimato bimowtikay ku xoroobaysaa in la iibiyaa marka ma banaanta mase ma banaana masaladaa marka ayaa daawuud ayaa wuxuu leeyahay al-aslu fi limaa-i addoommada jawaasulbayci asalku waxaa weeyaan addoon in la iibin karo waa lagu ijmaacsan yahay addoomada waa la gedi karaa naagtanna weli waa addoon uu ku leeyahay marka waxau rabaa masaladii lagu ijmaacay inuu soo jiito meeshaan laysku khilaafayo umu waladka suuradaanu rabaa inuu tii asalka ay dhex keeno waa diidayaan marka fuqahadi markaa wuxuu leeyahay alaslu fi limaa-i addoomaha asal waxay ku yihiin jawaasulbayci beecoodu inuu bannaan yahay faman iddacaa qofkii sheegto taxriimahu ijmaaca yacni in taxriimahu taxriima bayci ummi lwaladi um waladka in la iibin karo iyadoo addoona beeceeda inuu xaaraan yahay qofkii sheegtay bacda alistiilaadi markii laga dhashado kadib fa caleyhi daliilu baa laga rabaa daawuud halkaasu fariistay marka daawuud aahiri halkaa buu kuu fariistay wuxuu le naagtan intaan inta aadan waxba ka dhalin inaa gadda ma kuu banaanayd mase kuuma banaanayn waa ii banaan tahay hadda markay ilmo ku dhashay kadib ma banaano daliilu kaan wuxuu rabaa marka tii laysku raacsanaa inuu halkan dhex ka helo maya marka middaan waxay u baahan tahay nas middan dambe masaladan dambe iyadu daliil bay u baahan taha daliil bay u baahanaysaa iyada ayb khulafaa raashidiinna marka cali iyo cumar iyo yacnii markii dambe waxay badnaayeen inaan iibin karin ayb wayumkinu waxaa suurtoobayso an nuqaabilahum inaan kaga hortagno bimaa yatakaafa-u daliilaani fiihi wax labada daliil ay markaa iskugu dhigmi karaan fayaqifaani markaa waxay istaagayaan labadii daliil mowqifan sawaa-an meel jin ah wanaquulu waxaanu leenaha innagana qad ajmacnaa waxaanu ku ijmaacnay calaa manci lbayci beecu inuu xaaraan yahay xaala xamlihaa bilxuri xaala xamlihaa markay uur u leedahay bilxuri xor adoontii maalan nin xor abaa guursaday ama nin xoray markaa uur u leedahay xaaladaas inaan la iibin karin oon la gedi karin ayaan isku raacnay ee markay dhasho kadibna sidii oo kale ha laga dhigo waa dhinacii kaleo laga soo galay qoladii kale daa-uud madhabkiisa khilaafsaneed inaan la iibin karin qabay ayaa iyaguna sidii oo kale sameeyey markay uurka lahayd in la gadaa ma banaanayn markay dhashana kabacdina tii asalkaas uurka ayaanu haddana kusii soconaynaa marka labadii daliil baa isu dhig maayo meel bay wada istaagayaan daliil kale la gooba marmarka wuxuu leey faman iddacaa qofkii ku andacooday jawaaza baycihaa in la iibin karo bacda alwadci markay umushay kadib facaleyhi daliilu baa laga rabaa ayb labada waxyar baa dhiman marka isaga daran alfaslu saadisu fasalka sadexaa lixaad qowlu saxaabiyi lwaaxid masaladan iyada shalan ka hadalnay shuruudaheeda qowlu saxaabiyi lwaaxidi saxaabiga midkaa qowlkiisa laa yakluu kama marnlaa yakluu kama marnaanayo an yakuuna inuu yahay mukhaalifan mid ka hor imaanaya lilqiyaasi qiyaas fayakuuna markaa fayakuunu markaa wuxuu ahaanayaa ayb laa yakluu ka marnaan maayo an yakuuna inuu yahay inuu ahaado mukhaalifan mid khilaafaya lilqiyaasi qiyaaska fayakuunu markaa wuxuu noqonayaa sunnatan wanaqlan sunno iyo naqli aw amase yakuunu aw yakuuna ama inuu ahaado ijtihaadan ijtihaad ka qowli cumara radia allahu canhu fii cayni lfarasi faraska ishiisa rubcu qiimatihaa ninku hadduu faras il ka rido faraskaa qiimihiisa inta la qiimeeyo afar meeloodoo meel baa laga rabaa qiimaha faraska afar meeloodoo meel ayuu bixinayaa saasaa cumar uu yiri arrinta noocan oo kale ah yani wax qiyaas geli kara ma ahan buu ka wadaa waa un ijtihaad boos ugama banaaneen nebigunbuu ka maqlay ile wax la jaangooynayo oo yani waxaa weeyaan ciqaab ah oo diye ah yani magdhow ah magdhow jaangooyntiisuna waa inuu sharcigunbaa la imaanayo marka calaa kulli xaal wuxuu ka wadaa saxaabigu haddii uu yiraahdo hadal hadalkaas oo kale ijtihaadka boos uunan uga furnayn waxaa loo qaadanaa hadal nebiga yiriyo kale fa haadaakani tawqiifun weeyaan id laa qiyaasa qiyaas id cilah laa qiyaasa qiyaas ma jiro yuxmalu caleyhi lagu xambaarayo wain waafaqa alqiyaasa hadduu qiyaaska waafaqana yani hadalka saxaabiga uu ku hadlaya hadal ijtihaad ah hadal nas a ma aha ijtihaad walam yukhaalif ayb wain waafaqa alqiyaasa hadduu waafaqo saxaabiga qowlkiisa qiyaaska walam yukhaalif gayruhu geyrkiina uunan khilaafin saxaabi aan isaga ahaynna aanu khilaafin maca samaaci saxaabatina lala qaba saxaabada maqlitaankooda liqowlihi ninkan warkiisa ay maqleen faqad tabayannaa waxaan soo cadaynay buu leeyahay ana dalika ijmaacun inuu yahay waa ijmaac sukuuti ah saxaabigii baa hadal ku hadlay hadalkan uu ku hadlay hadal uma eka yacnii hadal yani uma eka tawqiifi oo hadal alle iyo hadalkii rasuulka lagu xiray uma eka mas'ale wuxuu ka hadlayaa maalan masalaa soo cusboonaatay hadal buu ka yidhi maala ijtihaad min cindihi ayuu hadal ahaan uga yiri saxaabigii saxaabadii kale waa maqleen wax ku khilaafay ma leh waa ijmaacu leeyahay marka midaas oo kale ijmaac sukuuti ah laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay laa yunsabu lisaakitin qowlun horaan usoo marnay ninkii aamusay qowl looma nisbeyn karo ninku hadduu aamuso hadal uma nisbeyn kartid adig waaba aamusan yahay see ugu nisbeynaysaa wain lam yantashir laakiin ijmaacu sukuutigu inuu xujo yahay un ugu yaraan wain lam yantashir hadduusan faafin daalika kaagaas fi saxaabati uunan ku dhex faafin fa huwa xujatun weeyaan wa kaana almujtahidu mujtahidkuna wuxuu noqonayaa murajaxan mid ka rajaxaya liayi lqowleyni labada qowl murajaxan mid rajaxaya liayi lqowleyni labada qowl koodii waqaca lahu ay u dhacdo adilatu tarjiixi tarjiixa adiladiisa min kitaabillahi aw sunnatin aw qiyaasin saxaabiga warkiisii ma faafin xujo waa yiri hadal kalaa la helay marka qiyaaskii iyo isagii iyo see loo kala hormarinaa marka qiyaaskii iyo hadalkaas saxaabiga iyo kee la hormarinaya kii hadba adiladu ay xoojinayso wa fi lmawaadici alatii dakarnaa meelihii aan soo sheegnay wa fi lmawaadici meelihii alatii meelaha oo dakarnaa aanu sheegnay qowlahu qowlkiisa xujatan inuu yahay aan sheegnay wa huwa isagu muqadamun weeyaan ku laga hormarinaya cala alqiyaasi qowlka saxaabiga iyo qiyaaska qowlka saxaabigaa la hormarinaya khilaafan inagoo khilaafayna liasxaabi shaaficiyi buu yihi raximah llah fii qowlihim ay yihaahdeen alqiyaasu qiyaaska muqadamun calayhi qiyaaskaa laga hormarinaya qowlka saxaabiga masaladu maxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay qowlka saxaabiga yani xujo ma aha cala alqowli اljadiid marka la qabto haddii uusan xujo ahayn marka qiyaas iyo hadday isku hor yimaadaan qowlkii saxaabigeen xujada ahayn yaa la hormarinaa qiyaaskaa la hormarinaa buu leeyahy sababtoo qiyaasku waa xujo asaga qiyaasku inuu masdarka afraad yahay yaa la isku raacay marka qiyaaskii iyo qowlu saxaabi oon xujo ahayn qiyaaskaan hormarinaynaa bay leeyihin iyagu shaaficiyadu sida ay leeyihiin saas marka asalku halkaas liannahu maxaa yeelay laa yakluu kama marna an yakuuna inuu ahaanayo saadiran mid soo fulay can naqlin naqli inuu kasoo fulay aw ijtihaadin ama ijtihaad aw kilayhimaa ama labadoodaba aw amase laa can ijtihaadin inuunan ka imaanin bal ee limaa yahbutu lahu waxa u sugnaanayo min almasiyati isaga u sugnaanayo min almasiyati darajo ah bimushaahadati ta'wiili qur-aanku markuu soo degaayay oo isagu goobjoog ahaa wa xuduuri bimushaahadati ta'wiili tafsiirka goobjooga oo u ahaa nebiga tafsiirkiisa oo goobjooga u ahaa masiyada iyo darajada uu dadka kale dheer yahay yaanu qowlkiisa u hormarinaynaabu musanifku leeyahay wa xuduuri tansiili aayaduhu markay soo degayeen joogitaankii uu joogay darteed maadaama uu la caasiray uu la joogay taasaan ku hormarinaynaa warkiisa ayb wa nasi rasuuli sala allahu calayh waali wasalama rasuulka naskiisiina goobjooga u ahaa marka calaa kulli xaal qowl saxaabiyi hadday iska hor yimaadaan qiyaaskii qowlka saxaabigaan hormarinaynaa buu leeyahay ayb faslun walxukmu lmukhtalafu fiihi xukunka laysku khilaafay masalada haddii laysku khilaafo yuxtaaju ilaa dikri khamsati ashyaa baabkan baabuljaddal uu ka mid yahay yacni jadalka ama dooda maxmuudka ah yuu ka warrama wuxuu leeyahay haddii mas'alo laysku qabto waxaa loo baahan yahay shan shay shantan maankaagaysa ka maqnaanin almadhabu madhab kow madhab maxaa laga wadaa matalan masala laysku khilaafsanya waajib miya masma sunno maalan waxaa laleeyahay madhabteenna masaladaas waa waajib yani annaga madhabteenna haddaan shaaficiyanahay maalan masaladan waajibaan u aragnaa waa madhabtii taas ko wadaliilu calayhi shayga haddaanu madhabba lahayn adig aan lagaagaba horreynin waa dhibaato wadaliilu calayhi daliilkiisa marka annaga madhabteenna waa waajib daliilkeeduna aayaddan waay ama xadiidkan waay labo wamadhabu lmukhaalifi baad haddana sheegaysa waxaad leedahay madaahibta annagana khilaafsan sida maalikiyada oo kale waxay qabaan ayagu shaygaan inuu sunno yahay iyaga madhabtoodaad sheegay wadaliilu calayhi daliilkiisaa sheegaysa haddana waxaad leedahay iyagu sunnay u arkaan xadiidka ay deliishanayaanna waa saa iyo saa maxaa laga rabaa haddana afar waa sheegnay waljawaabu canhu ninka inaad u jawaabtid marka iyagu sidaanay deliishadeen daliilkooda waa laga xoog badanya maxaa yeele xadiidku waa daciif ama maya ee xadiidkan sidaan ay yidhaahdeen waaba mansuuq waa la nasakhay waagii hore shaygan sunna u ahaa laakiin waqtigii dambe waajibaa laga dhigay xadiidkan iyo kan iyo kan kanaa dambeeyey inaad jawaab la timaadan saasaa lagaa raba shantaas haddii kale qababac iyo qardajeex baa lagu socdaa iyo cilmi la-aan ninkii cilmile goobtau iskeenaa marka sidan baa ayaa madhabkeenu yahay daliilkiisu waa kana ayb madhab mukhaalifka madhabkiisu saas waaye daliilkiisa waa kan inaad sheegtaa la rabaa maana dadka haddaad tiraahdid annaga shaygan waajibaan u aragnaa adiladeennana waa kana aayaddan iyo xadiidkan maalikiyadaadna khilaaftay bis daliilkoodaba aadan sheegin ma ansafta insaaf ma samaynin cadaaladdii markaa ma samaynin allaahuma haddaad wax u sheegaysa dad iska madhabkaaga wada ah haddaad u sheekaynayso waa baab kalen hadday dood ama ay jadal meesha uu yaallo saanaa laga rabaa iyo inaad u jawaabto ibnu xajar fatxulbaariga meel waxaa jiray ibnu badaalan u malayna inuu ahaa maqaadi ciyaad iyo alimaamu nawowi baa isku qabtay mas'alo markaasu alimaamu nawowi buu soo naqliyey ibnu xajar warkii alimaamu nawowi isagoo markaa aada u radiyey qaadi ciyaad daliilkiisiina aan sheegin qaadi ciyaad buu aada dusha uga dhacay daliilkiisiina waxa uu daliishanayeyna ma sheegin alimaamu nawowi adiladiisii unbuu saftay oo meesha ka sheegay aayar buu marka u tacliiqiyey ibnu xajar oo waxa uu yidhi sidaan ma wanaagsanaynu yidhi oo alimaamu nawowi waxay ahayd qaadi ciyaad madhabtiisii markuu sheegay adiladiisiina inuu sheego uma inuu ka jawaabo adiladiisa saasaa wanaagsanayd yir waa sidan uu sheegayo adiga marka ninka kula doodaya inaa u insaaf samaysaa lagaa raba hadduu maqan yahay ka waran hadduu maqan yahay wax hadlaaba male iska dhaaf markaa waxaad arkaysaa dadka qaar qofkii waa maqan yahay masalada ka doodi lahaa ama sida kale u qabay maanta dhan ninkan unbaa hadlaayo adiladiisii unbuu toosinayaan kuwa kalena wax ay haayaan male buu leeyahay adiga adoo mkhasmi ah oo adoo doodii dhinac uga jiro garsoore ha u noqonin ninkaas kale ninkan kale iska daa wixiis ha sheegan maad marka wax sheegi kartid ninkan sidaa sidaa sidaa buu daliishadaa sidan baa laga yiri dheh laakiin wax kale maya dad waxaa jira kursigaa soo fadhiisanaya tiis unbuu daldalay ninkan kale yaa ka celinayo oo ka dhicinayo male yuxtaaju ilaa dikri khamsati ashyaa baa la rabaa almadhabu waddaliilu calayhi wamadhabu lmukhaalifi waddaliilu calayhi waljawaabu canhu iyo jawaabtiisa wacala llahi ictimaadunaa ilaahay ayaa cuskasha ilaahay korkiisa yaa cuskashadeenna ay ahaatoon cuskanaynaa fii kitaabina hada kitaabkeennan dhexdiisa khowfan yani sidan baan yeelnay ikhtasarnaahu waanu soo gaabinay kitaabka khowfan baanu usoo gaabinay cabsi aan ka cabsanayna min aligtaari badin wasa'aamati noog aan ka cabsanayno faman araada qofkii doono alistiicaaba inuu kusii dheeraado masaa-isha kusii dheeraanshadeeda fii hada alcilmi cilmigan dhexdiisa inuu kusii dheeraado fa calayhi isaga korkiisa waxaa laga rabaa uu ku dadaalayaa binadari inuu eegeego fii kitaabina almabsuud kitaabkeena almabsuud la yidhaahdo faqad owdacnaahu waxaanu ku yacni dhignay kitaabka oonu yeelnay axkaama alfiqhi fiqhiga axkaamtiisa iyo wa usuulahu iyo yani iyo wa usuula alfiqhi fiqhiga usuushiisa wamadhab alusuuliyiina usuuliyiinta madhabtooda iyo wadaliilahum ayaanu ku sheegnay waljawaaba canhu iyo jawaab yani laga jawaabayo xaggooda bimaa huwa shaafin kaafin lagu jawaabo wax bimaa shay huwa isaguba shaafin qofka shaafinayo kaafin ku filan in shaa allahu tacaala wa huwa almas-uulu ilaahay waa midka la weydiiyo an yajcalahu inuu ka yeelo khaalisan liwajhihi wejigiisa mid u baraxtiran muwaafiqan limaradaatihi ridihiisana waafaqayo aamiina walilaahi alxamdu waalminnatu annagana ilaahay waxaan weydiisanaynaa sheegistii aan sheeg sheegnay ama akhrintii aan akhrinay inuu ilaahay ka dhiga mid ilaahay dartiis loo akhriyey loogana faa-iideystay intii dhegaysatana inuu ilaahay uga dhigo fii miisaani xasanaatihim iyaga iyo annagaba kitaabkana marka kitaab baabkan usuululfiqiga ku saabsan buu ahaa aadna muhim u ah oo isaga haddaan la fahmin aan la fahmaynin axkaamta in lasii siyaadsadana u baahan wixii markaa gef iyo khaladaad naga dhacayna ilaahay baan uga yacni sawaabka marka sida ay tahay in ilaahay noo annagana na baro na tuso idinkana idin tuso yaanu alla weydiinaynaa musanifka kitaabkana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu dembi dhaafo cilmigiisaan inuu miisaani xasanaatihi ugu kabo qabrigiisa ugu iftiimiyo jannadana ilaahay annaga iyo iyagaba inuu naysugu keenkeeno uuna geliyaan ilaahay weydiisanaynaa wabilaahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi slm